بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ميراث الجدة أي يدا دحل كده باب كي لوغا ورمايه المراد بالجدة هنا من لم تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم أو كلا وايه وعن كسو قد جرنا كتابك أها تلخيص فقه الفرائض لابن العثيمين, لابن العثيمين رحمة الله عليه وحن ندن به وعن كسو ورني لحلك أبوه أوليه marka koobaad waxaan ahlulfuruudkii lagu bilaabay miiraadka zawjka waxaa lagu xijiyey miiraadka zawjada waxaa lagu xijiyey miiraadka hooyada waxaa lagu xijiyey miiraadka aabbaha halkan waxaan ka gudagelaynaa miiraadka ee ayeeyada ayeeyo miiraadkeeda iyo dhaxalkeeda meydka ayeeyadiis ama ha dhowaato ama ha dheeraatee ayeeyooyinkana kuwo wax dhaxla iyo kuwo aan wax dhaxlinaa jira daabid ayay culammada qaar u sheegaan jaddada iyo ayeeyada wax dha wax dhaxlaysa iyo midaan wax dhexlaynin marka waxay dhahaan daabitu ljaddati alwaaritha jaddada waarihada ah daabidkeedu waa kullu jaddatin adlat bimaxdi bimaxdi الذukuuri aw bimaxdi اlinaaثi kullu jaddatin adlat bimaxdi الذukuuri aw bimaxdi اlinaaثi aw biinaaثin ثuma ilaa dukuurin ثuma biinaaثin aw biinaaثin ثuma ilaa dukuurin taasi waa daabidkii jaddada waarihada ah waa ayeeye kasta oo ku soo dhowaatay bimaxdi dukuur kullu jaddatin adlat ku soo gaartay meydka kula soo xariirtay xariirka meydka kala dhexeeya uu yahay bimaxdi dukuur sanadkeeda wax dhadigu kuma jiraan waa dukuur waa rag tixaan keliya way dhexle taas haddaan wax kaloo dhaxalka u diida aysan jirin ayeeyada wax dhaxasho asal dhaxalka iskalehay ka midta aabbaha hooyadiisoo kale waay aabbaha hooyadiis waxay kugu soo dhowaatay waa maxay adiga iyo iyada maxaa idin dhexeeya ma dhadigaa idin dhexeeya mase lab keliya idin dhexeeya aabbaa idin dhexeeya keliya aabbana waa lab waxaa la mid ah aabba aabbihiis hooyadii dhashay ayaduna waxay kugu soo dhowaatay waa maxay waa bimaxdi dukuur soo maaha awowaha ay dhashay oo aabbahaa dhalay iyo aabbaha labaduba waa rag waa dhaxle ayaduna dhaxalay leedahay waxaa kaloo ayaduna dhaxal leh jaddo walba oo adlat bimaxdi linaath dhadig barax lay ku soo dhowaatay hooyada hooyadeed oo kale hooyada iyo hooyadeed hooyada hooyadeed maxaa idin dhexeeya hooyadaa idin dhexayda oo dhadig ah sanadka lab kuma jiro ama hooyadaa hooyadeed hooyadiisii dhashay hooyada hooyadeed hooyadiisii dhashay ma ku dhexle mase ku dhexli maydo waa ku dhexle maxay ku dhexli weyda wax dhadi wax waxayba ku soo dhawaatay bimaxdi linaath ay ku soo dhawaatee wax labahoo u dhexeeya iyada iyo maydkaba ma jiraane waa dhadig tixan bas dhadig tixan waa hooyada hooyadeed hooyadiisii dhashay maxaa idin dhexeeyey waxaa idin dhexeeyey sanadku waa maxay ay kuu soo geleen masena dhadig khaalis ahaa mase labaa ku jira meeshaas waa dhadig khaalisa waa ku dhexle waxaa kaloo ay ku dhexle ama ay dhaxalkaada leedahay ayeeyadaa hadday kuku soo dhowaatay dhadig ku soo dhowaatay kadibba haddii raba dekar ha ha yimaadeen kadib hadduu raba dekar ha yimaadeen tusaale ahaan aabbaha hooyadiis hooyadii dhashay aabbaha hooyadiis maxay kuu tahay adiga ayay kuu tahay hooyadiisii dhashay maxay kuu tahay haddana waa ayeeye labaad soo maaha waa ku dhaxle se waxay kugu soo dhowaatay waa maxay aslan ayadu yay ku timid yaa keenay ayada ma dhadigaa keenay mase labaa keenay aabbaha hooyadiis hooyadiisii dhashay waay ayada yaa keenay oo adiga kuu keenay ay kugu soo dhowaatay aabbaha hooyadiis hooyadiisii dhashay waay hooyadaasu yay ku timid hooyo kale miyay ku timid mase ragay ku timid hooyay ku timid marka waxay ku soo dhowaatay ee iyadu ay ku timid oo meyd kula soo xariirtay waxay kula soo xariira waa maxay qofkay dhaxlayso waa dhadig laakiin dhadigii maxaa markii ka dambeeya dhadigii iyo adiga inta idin dhexayda ama qofkay dhaxle iyo dhadiga maxaa soo kala dhex galay labaa soo kala dhex galay oo aabbaha ah labaa idin dhexeeya oo aabbaha ah dhib male waa dhaxle dhaxal waa leeda intaas waa la fahmay soo maha daabitkaas waa daabidka jaddada waaritada ah waa waxaa leeyahay kullu jaddatin adlat bimaxdi الdukuur aw bimaxdi اlinaaث aw biinaaثin uma ilaa dukuurin intuu waa dhaxlaya mid aan wax dhaxlin waa mid eh mid aan wax dhaxlin waxa waaye kullu jaddatin adlat bidukuurin uma ilaa inaaثin waxba ma dhaxlaysa taas adlat bidukuurinay kusoo dhowaatay uma ilaa inaath kadibna waxaa maydkii sanadkii waxaa soo dhex galay dhadigaa soo dhex galay sida gabadhaan oo kale ayayadaan oo kale waan horena waa usoo marnay ummi abil ummi oo kale hooyada aabbaheed hooyada aabbaheed xuu ku yahay waa awowa soo maaha hooyadii sii dhashay ma ku dhaxle mase ku dhaxli maydo ku dhaxli maydo cilladu waa maxay waxay ku soo dhowaatay awowga ay ku soo dhowaatay laakiin awowihii iyo adiga maxaa idin dhexeeya dhadigaa idin dhexeeya dhadigaa soo galay halkaasa marka ay ku burto baashi halkaasay ku burto waaya marka jiddadaasa waxay tahay jiddada waaritada ah taasuna waarita maaha ibnulmundir raxmat ullah calayhi kitaabka iqnaaca khulaaso yaroo ku sheegay baabka baabu miiraati اljaddati wuxuu ku sheegay khulaaso yar iyo xoogaa ijmaacaad uu soo naqliyey oo jaddada axkaamteeda ku saabsan wuxuu yidhi ajmaca ahlu اlcilmi ajmaca ahlu اlcilmi calaa ana liljaddati assudusu calaa ana liljaddati assudusu idaa lam yakun lilmeyti ummun idaa lam yakun lilmeyti ummun wa ajmacuu calaa ana alumma wa ajmacuu calaa ana alumma taxjubu ummahaa wa umma alabi wuxuu yihi wa ajmacuu calaa ana alumma taxjubu ummahaa wa umma alabi wa ajmacuu haddana calaa ana alaba calaa ana alaba laa yaxjubu ljaddata laa yaxjubu ljaddata umma alummi umma alummi waاkhtalafuu fii tawriiثi اljaddati في توريث الجدة وابنها حي وابنها حي وأصح ذلك أنها ترث وأصح ذلك أنها ترث وعوره رحمة الله عليه ابن المنذر أجمع أهل العلم أهل العلم وحيث وافقين على أن للجدة السدس ayay waxay leedahay sudus meeshay rabaa rabtaa ka timaadee sudusay leedahay waa wixii hooya qaado lahayd wax ka badan ma laha idaa lam yakun lilmeyti ummun haddaan meydku aan hooyadiis joogin meydka haddii hooyadii joogta laakiin sida noo imaan doontaba ayaya meesha xuma yaallaan si ayaya waxay qaadana waa suduskii ay hooyeen wa ajmacuu waxay isku waafaqeen haddana calaa anna alumma hooyadu taxjubu ummahaa wa umma alabi inay si isku mida ay u xijaabayso ooy dhaxalka u seejinaya haddayba joogto oo iyada hooyadeed iyo aabba hooyadiis aabba hooyadiis wa ajmacuu waxay haddana isku waafaqeen calaa anna alaba aabbuhu laa yaxjubu ljaddata umma alummi aabbuhu ma xijaabi karo ayayada hooyo dhashay ayayada hooyo dhashay aabbuhu ma xijaabi karo maxay isku yihiin ayayadaas ayayadaas hooyo dhashay aabbahan maxay isku yihiin sodoh inay isku yihiin waayahay waاkhtalafuu fii tawriiثi اljaddati yay isku khilaafeen laakiin dhaxashiinta ayaya la dhaxashiyo wabnuhaa xayun iyadoo wiilkeedu uu xayiya aabbihii waxay isku waafaqeen inuusan uusan xijaabi karin ayayada hooyo dhasha laakiin hooyadiis ma xijaabi karaa mase ma xijaabi karo waa la isku khilaafay wa asaxu daalika annahaa tariu inay dhaxlayso waaye wiilkeeduba ha jooga haddaw rabeen marba haddii hooyo aysa joogin meydkoosu hooyo lahayn waayahay calaa kullin wuxu uhi shiku almuraadu biljaddati jaddada muraadka laga leeyahay man lam tudli bidakarin waa jaddada aan ku soo dhowaanin oon meyd kula soo xariirin oon ku soo gaarin daker dakerkaasoo baynahu wa bayna almeyti asaga iyo meydka inta u dhaxayda unhaa ou ahaaday ka ummi abil ummi oo kale tanu ma dhaxlayso walaa tariu jaddatun jaddana ma dhaxasho saasoo kale wax maca wujuudi lummi ayadoo hooyo joogto marba haddii hooyo meesha joogto ayaya meesha wax nasiiba uma yaallaan ayadu meeshay rabtaa ka timaadee walaa maca wujuudi jaddatin ayayay saasoo kale wax ma dhaxasho maca wujuudi jaddatin jaddo joogitaankeed ayadoo lala qabayo ayaya joogitaankeed ayadaasoo aqraba minhaa ayada ka dhow aha ayeeyo mar haddii hooyo meesha joogto wax dhaxli mayso waxaysoo kaloo wax dhexlayn ayeeyo ee hadday joogto ayeeye ayada ka dhow oo meydka uga dhow waxba dhaxli mayso midda dhow waa dhaxalka la siinaa suduska qaadane midda fogna waa dhacaysa walaa tariu jaddatun maca wujuudi lummi walaa maca wujuudi jaddatin aqraba minhaa ka ummi ummi lummi oo kale hooyo hooyadeed hooyadii dhashay hooyo hooyadeed hooyadii dhashay waa ayadii labaad soo maa ayadii labaad waa maca wujuudi ummi اlabi oo kale ayadoo joogto ummi اlabi aabbe maydka aabihiis hooyadiis ayadoo joogto taas wax dhaxli maydo saddexaad maxaa yeelay tan iyada labaad leh ayadii koobaadaa joogta oo ummulabi ah maydkan aabbihiis hooyadiis waa joogtaa ayadiisii koobaadaa joogta waxaa kaloo jooga ayadiisii saddexaad oo dhinaca hooye ka timid oo ummi ummil ummi ah hooyadiis hooyadii dhashay hooyadii sii dhashay ayaa joogta labadooda yaa dhow oo meydka u dhow ayee koobaadii ayee labaad meydka yaa u dhow ayada koobaadaa meydka u dhow middaasaa wax dhaxlaysa midda labaadna waa waa dhacday wax la-aan waa wa miiraatu ljaddati alwaaxida halka jaddo miiraadkeeduna assudusu waa sudus ayayadu waa yahay hadday dhaxal leedahay dhaxalka ay leedahay waa maxay assudusu waay waana bilijmaac ka badan maya fa in tacadadnaa hadday marka bataan hadday bataan matalan ayayooyin fara badanoo sinana la arka waxaa joogta maydka aabbihii hooyadii dhashay iyo hooyadiis hooyadii dhashay labadoodu maydka mma u kala dhow yihin mase waa u sinan yihiin waa u sinan yihiin see la yeelaahe suduskii ay wada leeyihiin fain tacadadna hadday bataan ayayooyinkuna fasudusu baynahunna suduskiyaa dhexdooda ahaaday bisawiyati si sinan loogu qaybina walaa yaziidu lfardu faradka ay leeyihiinna ma ziyaadaayo biziyaadatihinna ziyaadada iyagu ay ziyaadayaan qolo lamidaan soo marna qoladan qoladaas yahay zawjaadka hadday badan yihiin waxay lahaayeen rubuc ama uminay isla lahaayeen miaalu ljadai اlwaaxida jaddada keligeeda miaalkeeda oo wax dhaxlaysa an yamuuta shaksu can jaddatihi qofa wuxuu dhintay ka dhintay ayaydiis ummi abiihi ayadaas waa ayeyde ummi abiihi aabihiis hooyadiis wabnihi iyo wiilkiisii faliljaddati jaddada waxaa u sugnaaday assudusu walilibnina waxaa u sugnaaday albaaqi jaddadan maanta waxbay dhexle waayo ma aha jaddadii aan wax dhexlayn ma aha daker isaga iyo meydka lab u dhexeeyo yacani untaa u dhexeeyo kuma soo dhowaan kuma i soo dhowaan marka dhaxal waa leeda sidoo kalena hooye ma joogto oo dhaxal seeji maydo ayeye ka sokaydaamuna ma joogto dhaxalay leedahay dhaxalkeeduna waa maxay waa assudusu waay wabnihina waa wiilkiisiiyo waa casabo faliljaddati assudusu marka walilibni albaaqi wa mihaalu almutacadidaat almutacadidaat jaddooyinka farabatan jaddooyinka badan haddii jaddooyinku bataan mihaalkoodu iyagoo dhaxlaya an yamuuta shaksun ee suduskiina la iskugu daraayo an yamuuta shaksun waa shaksi inuu dhinto can jaddaatihi wuxuu ka dhimanaa muxuu ka dhimanaa ayeydiis miya ayeeyooyinkiis mase wax kalaa lagu jamcinaa ayeeyooyinkiis miya allah mase wax kala leeyahy e cabdiciis maxamed abootooyinkiis maa leeyahy ayeeyo abooto horta farqiga udhexeeya waxaan umaleeya waa waa mawdi mawdicu khilaaf waa waa la isku khilaafsan yahay lahajadaha soomaalida waa kala duwan yihin qaarkood ayeeyo dhan waa u abooto marba haddiiba dadku qofka uu waarid u yahay aabba waarid u yahay waarid aabba dhalay gabadhu ay aabba waarid u tahay ama ay hooyo waarid u tahay waxay dhahayaan abooto xilligay rabtaa gaartay qaarna midda koobaade waxay dhahaan ayeeyo midda labaadna abootay leeyihin calaa kullin waa muska istilaax waa waayo mihaalu lmutacadidaat an yamuuta shaksun can jaddaatihi ayeeyooyinkiis ama abootooyinkiis ummi ummi ummihi kow mid uu ka dhinta waa midde ummi ummi ummihi waa maxay middaan hooyadiis hooyadeed hooyadiisii dhashay waa iyo wa ummi ummi abiihi meydka aabbihii hooyadii dhashay hooyadii sii dhashay darajada ma sinan yihin mase ma sina labadan ayeeyo waa sinan yihiin waayo mid saddexaada soo socota wa ummi abii abiihi maydka aabbihiis aabbihii dhalayuu awoowaha ahaa oo dhanka aabba ka yimid hooyadiis duqowshahaasaas la jooga saddexdaas duqowshoodaa meydka dhaxlay saddexdoodu ma sinan yihin mase meydka u kala dhow yihiin saddexdoodu meydka u sinan yihiin uma kala dhowa see la yeelaa marka iyo wa abiihi meydka aabihina waa joogaa aabbuu inuusa iyadan uusa uusa maaragtay dhaxalka seejeen waa soo marnay waa yahay maxaa la samaynaa faliljaddaati assudusu ayeeyooyinkan iyo abootooyinkan o dhan waxaa la isku daraa assudusu bisawiyati si sinana loogu qaybinaa walilabi lbaaqi aabbahana inta soo hartuu leeyahay calaa kullin ayeeyo mar wax waa dhaxashaa marna ee wax ma dhaxasho ayeeyo wax dhaxashaa jirta iyo ayeeyaan wax dhaxlin ayeeyada wax dhaxashaa daabidkeedu waa maxay waa kullu jaddatin adlat bimaxdi الذukuuri aw bimaxdi اlinaaثi aw biinaaثin uma ilaa dukuurin jaddadaas waxbay dhaxle dhaxal waa leeda mid aan dhaxal ka lahayn waa midee waa kullu jaddatin adlat biinaaثin bidukuurin dheh uma ilaa inaaثin ama bidakarin uma ilaa unha waa dhihi karta waxa ama jamcaad ka dhigi karta ama mufradaad ka dhigi kartaa waayahay midda marka dhaxalka iska lahu waxyaaba dhaxalka u diidaa jira middaas dhaxalka iskale mararayso dhaxal la helaynaa jira mararkaas waxaa ka mid ah haddii ay joogto hooye hadday joogto meydka hooyadiis hadday joogto ayeeye ma dhaxalay leedahay wax dhaxala ma laha ama ay joogto ayeeye ayada meydka uga dhow ayeeye ayada meydka uga dhow hadday joogtona dhaxal male ayeeyo hadday rabto i walba dad ayeeyadii waa dhexlaysaa ahaatee hadday dhaxle wax dhaxal leedahana iyayo dhaxalka ay wax leedahay ama faradka ay wax ku dhaxlee waa intee ma uluثa ma rubuca ma khumusa waa maxay assudusu waay waa assudusu hadday badan yihiin ayayooyinku hal darajo ayayooyin fara badan isla soo galaan ma la wada dhaxashiina mase waa la kala sara marsiina dhammaantood waa la dhaxashiina hadday dhaxalka leeyihiin waxaana lagu dhaxashiinahoy qaadanayaan dhammaantood waxaa ka dhaxeeya suduska waxaana loogu dhufanaa inta ay yihiin hadday laba yihiin waxaa loogu qaybinaa labaa loogu qaybinaa suduska labaa loogu qaybinaa hadday saddex yihiinna maxaa loogu qaybinaa saddex hadba intay yihiin waay hadba intay yihiina loogu qaybinaa intaas waa la fahmaan malayna qaala almualifu raximah llah miiraahu ljaddi awoowaha dhaxalkiisa almuraadu biljaddi hunaa man lam yakun baynahu wa bayna almeyti unha kaabi اlummi walaa yariu jaddun maca wujuudi اlabi walaa maca wujuudi jaddin aqraba minhu kaabi abi labi maca wujuudi abi labi waxaan kusoo wada jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fikhi اlfaraa'id gaar ahaan baabkii shiikhuu uga warramayay asxaabu lfuruudka asxaabu lfuruudki waxau sheegay sheikhu inay yihiin toban xabo waxaan soo marnay zawjkii iyo zawjadii iyo alummu iyo alabu iyo aljadda halkan waxaan ka guda gelaynaa wax la yidhaahdo aljaddu awoowihii awoowahaan ka guda gelaynaa awoowaha wax dhaxlaahina waa awoowaha aabbaha dhalay iyo wixii ka koreeya ee midka hooyo dhalay maaha sheikhu marka wuxuu yidhi almuraadu biljaddi hunaa halkan muraadka jadka laga leeyahay awoowaha lagash awoowaha muraadka halkan laga leeyahay ama awoowaha wax dhaxlaa wuxuu yahay man lam yakun ciddii aysa ahaanin baynahu dhexdiisa iyo wa bayna almeyti unhaa dhadig owsa ahaanin ka abi ka abilummi oo kale iyo wixii ka koreeya isaga ka abilummi meydka hooyadii aabbihii dhale awoowaha dhanka hooyada ah waxba dhaxala ma leh cilladduna waa maxay unhaa ku soo dhawaade aha meydka waxaa u dhaxeeya iyo isaga dhadigaa u dhaxeeya waaya ka abil ummi oo kale dhaxal male kaas marka waa midka dhinaca aabbaha ka yimaada awoowaha dhaxal kalu walaa yariu jaddun maca wujuudi alabi walaa maca wujuudi jaddin aqraba minhu awoowuhuna marka wax dhaxla dhinaca aabbaha ka yimid oo aabbaha aabbihiis iyo wixii ka koreeya ah waxaa loo shardinaa labadan arrimood arrinta koowaad waa inaan aabbaba joogin meesha mar haddii aabba joogo awoowa waxba nasiiba ma leh aabba mar hadduu joogo sida masaan usoo marnaba haddii hooya joogto aan ayeeyey waxba u qaadanaynin saas oo kale aabba hadduu joogo awoowa waxba ma lahaa waa awoowaha aabbaha dhaleed ehanke waxba ma laha haddiiba aabba joogo aabbaha xijaabaya haddii awoowayaashu ay kala koreeyaanna labadooda midka waxlo waa midke waa midka meydka soo xiga haddii awoowo meydka ka xiga uu joogana awoowaha shishe waxba ma leh kan aabbaha xigaa mar walba wax leh kan aabbaha xigaa wax leh haddii aabbihi uusan joogin kaasaa booska aabbaha tegaya awoowo marka booska aabbow joogaa booska aabba u joogaa haddii aabba maqan yahay booska aabba waxaa joogaya awoow waa joogaya waayahay meel walba ma kala mid ah mase kala mid maaha meelo waxaa jira uga duwan yahay meelo waxaa jira uga duwan yahay xagga dhaxalkana waa noo imaan doontaa oo xagga dhaxalka waa kala mid oo saddexdii qaybood oo aabbuhu wax ku dhexlaayey ayuu isaguna wax ku dhexlaa se aabba wuxuu wax ku dhexlaayey bilfardi faqad ama bitacsiibi faqad ama bilfardi watacsiibi macan asna saasuu wax ku dhexli doonaa marka waxay dhahan culamada qaar booskii aabba ubay joogaa tamaaman qaarna waxay dhahen wuxuu uga duwan yahay waxyaaba uga duwan yahay waxaa ka mid a markuu la joogo walaalaha haddii meydka uu leeyahay walaalo ku aabba ah ama ku aabbayo hooyo ah markii meydku leeyahay aabbuhu iyo awowuhu waa kala duwan yihiin maxay kala duwan yihiin aabbaha waxaa la isku waafaqsan yahay markaas inuu xoolaha isagu dhexlaayo walaalahaanuna aysan waxba lahayn walaalahaanuna aysan waxba lahayn oy dhacayaan oy aabbaha ku dhacayaan oo aabbuhu xijaabayo oo aabbaha maciisa aysa waba waxba qaadanaynin laakiin awowa markuu joogo oo aabba meesha ka maqan yahay awowa sidii aabbihii uu ridaayey ma uu ridaa ilmahan mase uma ridi karo khilaafaa ka jira culamada qaara marka waxay leeyihiin waxbau la dhaxlaa oo dhaxalka waxbay ku leeyihiin haddiiba mar awowa meesha joogo maadaama meydka ay u sinan yihiin labadoodu labadoodu meydka ay u sinan yihiin se meydka mid walba waxaa udhaxeeya aabbaha udhaxeeya mid walba aabbihiia udhaxeeya marka maadaama meydka u sinan yihiin isma xijaabi karaani dheheen oo awowuhu ma xijaabi karo walaalaha ma xijaabi karo culammada qaar ka midana waxay leeyihiin aabbahu kala mid yahay meeshaanoo wuxuu xijaabaa walaalahan wuu xijaabi karaa oo walaaluhu ankee awowa hadduu joogo sida markii aabba joogo aysa waxba u lahayn ayay markii awowa joogana aan walaalaha ku aabbaha maydka ama ku aabbahay hooyada aysa wax u lahayn waayahay wuxuu kaloo uga duwan yahay meeshaas marka uga duwnaantu waa maxay aabbaha waa la isku waafaqsan yahay inuu ridi karo walaalaha laakiin awowaha ma la isku waafaqsan yahay mase waa la isku khilaafsan yahay waa la isku khilaafsan yahay waa farqi marka cado waadixa farqiga kale wuxuu ku kale uga duwan yahay mase labadii masaloon soo marnay oo qarraawooyinka lagu magacaabayey ama alcumariyatayni oo aan soo marno hore noo soo martay oo hooyadu ay qaadanaysay ulu e uluulbaaqi meesha aabbuhu ku jiray haddii awowa ku jiro hooyo uluulbaaqii qaada ay mayse waxay qaadane uluulmaali kullihii qaadane hooyadu uluulmaali kullihii qaadane meeshii awal aabba hadduu joogay hooye aan siinaynay labadaan mas'alo mid walboo ka mida hooye aan siinaynay uluulbaaqi haddii meeska aabbe awowa uu ku jiro oo aabba maqan yahay hooye maxay qaadane ma uluulbaaqii qaadane mase uluulmaali kullihii qaadane uluulmaali kullihii qaadane hooye aabba marka iyo awowana meeshaas u kala duwan yihin lakiin inta kale waa iskaga mid waayahay awowahana waa lagu magacaabaa sharcan aabba waa lagu magacaabaa almuraadu biljaddi huna wuxuu yihi man lam yakun baynahu wa bayna almeyti unha kaabi lummi oo kale walaa yariu kaabi lummi oo kale maxaa udhexeeya isaga meydka unha udhexeeya soo maaha waxba dhaxli oo maayo waxaa la mida wa abi abilummina waa la mid aabbahan hadda wax dhaxli maa la yidhi aabbihiis ka warrama isagana warkii daa haddii isagu haddii aabbahan wax dhexli waayey ama awowahan wax dhexli waayey awowahan awowaha ka koreeyo isaga dhalana min baabi owlaa waa inuusa dhaxlo ciladuna waa maha meesha uga timid waa xaggee unhaa ku jirta meesha oo udhexayda ayaga meydka waaya walaa yariu jaddun awowo ma dhaxlo maca wujuudi labi aabbaha jiritaan maca wujuudi alabi joogitaanka aabba maciis walaa maca wujuudi jaddin joogitaan awoowe maciina wax ma dhaxlo jadkaasoo aqraba ka dhow minhu asaga ka dhow ka abi abil abi oo kale aa jooga matalan ka abi abil abi maxaa laga wadaa aabbaha aabbihiis aabbihii dhalay aabbaha aabbihiis maydka wuxuu yahay awoowe kaas aabbihiisna awoowo labaad awoowo labaadaa jooga marka maca wujuudi abilabiyu joogaa iyadoo lala qabo joogitaanka iyo jiritaanka uu jiro markaasuu joogo abilabi abilabi maxaa laga wadaa aabbe aabbihiis waa awowihii koobaad saa wax loo dhaxashiinaa labadan awowe yaa wax iska leh awowga koobaad iyo awowga labaad yaa wax iska leh awowga koobaadaa wax iska leh calaa kullin aljaddu waa bimansilati alabi bimansilati alabi waa waxaan aabbaha ahaynoo awowa xijaabi karaanma jiraan wuxuu yihi ibnulmundir raxmat ullah calayhi ajmaca ahlu lcilmi ajmaca ahlu lcilmi min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam calaa ana aljadda calaa ana aljadda abal abi abal abi laa yaxjubuhu can ilmiiraahi laa yaxjubuhu can ilmiiraahi hayru labi hayru labi wuxuu leeyahay waxay isku waafaqeen ahlucilmiga oo min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ka miduhu calaa ana aljadda oo abal abi ah waa midka wax dhaxlee aabbaha aabihii ah laa yaxjubuhu can ilmiiraati dhaxalka inuusan ka xijaabaynin hayru labi waxaan aabba ahayn hayru labi awowah aabba waxaan ahaynoo maxal u diidi karaa ma jiraan ama dhaxal ka xijaabi karaa haddii aabba meesha ka baxo dhaxalka waa leeyahay waayahay soo wax ku dhaxlaa marka wa miiraaثu اljaddi biاlfardi faqat wa huwa sudus wa biاtacsiibi faqat wa biاlfardi wاtacsiibi macan fayariثu biاlfardi faqat waa sidii aabbihii loo wax loo dhexshiinaayo kale waay fayariثu biاlfardi faqat bisharطi an yakuuna lilmeyti farcun waariثun dakarun haddii meydka farc waaria uu leeyahay oo dakar ah muxuu wax ku dhaxlaa awowuhu markaas wixii aabbuhu wax ku dhexlaayay oo ah alfardu faqad bes sudusoo qaadana wax kale usoo haraana male see casaba maahane wayaritu bitacsiibi casabana wuu ku dhaxlaa faqad bishardi an laa yakuuna lilmeyti farcun waariun farac waaritaba inuusan lahaane ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee hadduusa waxba dhalin sida aabbuhu uu xoolaha dhan iskaga qaadanayo casab ahaan ugu qaadanayay ayaa awowuhuna xoolaha casab ahaan ugu qaadanaa see awowa waa aabbee awowa aabba dhalay waa aabbo wayariu biاlfardi wayariu biاlfardi faradka ayuu wax ku dhaxla iyo watacsiibi macan bishardi an yakuuna lilmeyti farcun waariثun unhaa laa dakara macaha waa sidii suuraddii aabbaho kale wa adiga aab awowaha aabba ka soo qaad awowaha aabba dhalay aabba ka soo qaad haddaan aabba joogin booskii aabbuu jooga markii masaa-ishii dhowrka ahayoon sheegayna iyo wixii la mida laga reebo saa darteed gabadha walaayadeeda waxaa iska leh asal gabadha walaayadeeda yaa iska leh aabbahaa iska leh aabbuhu hadduu dhintana yaa iska leoo ku xiga awowaa ku xiga awow hadduu joogo cid kale sooma dhawaa karto sababtu waa maxay awowaa aabbe awowaa aabbe booska aabbuu jooga keliya waxay ka warramaan culimmadu fuqahada waxay sheegaan aabbuhu gabadha qaarkood waxay dhahaan shaaficiyada iyo keyrkood aabbuhu gabadha waa qasbi karaa biayri idnihaa uu ninku nikaaxi karaa laakiin maadaama awowuhu uu aabbaha ka fog yahay booskii aabbaha joogo walaayadii asaga kusoo wareegto laakiin ma qasbi kara ay dhahaya sida raajixaana waa maxay waa inaan aabba iyo awowa midnaba aysa gabadha qasab ku lahayn aysa gabadha qasab ku lahayn waaya wayariu biاlfardi wataciibi macan bishardi an yakuuna lilmeyti farcun waariثun unhaa laa dakara macaha mihaalu irihi biاlfardi faqat isagoo farad keliya wax ku dhexlaaya miaalkiisa an yamuuta shaksun can jaddihi ou ka dhimana wabnihi awogiis aabbihii dhalay iyo wiilkiisii a qofkan uu ka dhintay meydkan wuxuu ka tegey awogiis aabbihii dhalay iyo wiilkiisii faliljaddi assudusu awowuhu wuxuu leeyahay sudus walilibni albaaqi inta soo hartana waxaa iskale wiilkaa iskale se waa casabe awowuhu markaan farad keliya wax ku dhexlaa wa mihaalu irihi bitacsiibi faqad an yamuuta shaksun can ummihi wa jaddihi qofkan wuxuu ka dhintay ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee wuxuu ka dhintay can jaddihi awowgii can ummihi dhe wa jaddihi hooyadiis iyo awowgiis yaa casaba ka jooga meeshaan awowaha bes hooyaduna waa maxay waa ahlu fardin markaanoo kale hooye maxay dhaxleehe hooye waa soo marnay say wax u dhaxashee ulu iyo sudus iyo uluulbaaqi dhexli jirta soo maa haye markaan maxaan samaynaynaahe ulu sen ku ogaana inay ulu dhaxlayso ya farac waariu ma joogo masaladuna maaha ixda alcumariyatayni maa cadad min اkhwatina ma joogo waa yahay wamiثaalu iri bitacsiibi faqad an yamuuta shaksu can umihi wa jaddihi falilumi اثuluثu hooyada waxaa usugnaaday uluث waliljadi اbaaqi wamihaalu irihi biاlfardi wاtacsiib an yamuuta shaksu shaksi inuu dhinto can bintihi wa jaddihi uu ka dhintay gabadhiisii iyo awowgiisi raadka aan ku socnaa waa raadke waa raadkaan soo marsiinay dariiqii aan qaadsiinay aabbaha ayaan haddana ku soconna falilbinti niصfu yaa usugnaaday waliljaddi asudus yaa usugnaaday fardan farad ahaana u qaadanaa suduska والباقينا وقادنا تعصيبا عصبهان وقادنا عصبهان وقادنا على كل أوه ومحي وأب أوهاس أبهان وأوهه ما أوهه هو يدلي ما سوى أوهه أب دلي وأوهه أب دلي يوحي أسجى سيد دلي حدي متك سكيا أوسجوجين متك سكيا أوسجوجين أوه مركب واحد جاب كلام واحد كتيره aabaa ka jira haddaan aaba meesha joogin booska aaba waxaa joogaaya awow waa joogaaya sidii aaba wax ku qaadanayuuna wax ku qaadanaa farad keliya waxuu ku qaataa waa haddii farad keliya marka wax ku qaadaa waa goormay waa markii farac waaris ah oo dakaruhu ou joogo marna wuxuu ku qaataa casabe keliya waa goormay waa markaan farac waarisu uusaba joogin ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee marna waxa wax ku qaataa fardun iyo iyo tacsiib labadaba waa goorma iyaduna waa markii farac waarisu uu joogo laakiin ah unta laa dakara macahaa sudusku faradkiisa ku qaadana wixii soo harana casab ahaan uu qaadanaa qaala almualifu raximah اllah miiraau lbanaat miiraahu lbanaati biاtacsiibi faqad wa bilfardi faqad waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi اlfaraa'id libni cuthaymiin raxmat اllah calayhi gaar ahaan asxaabu اlfuruud iyo waxyaabaha ay kale leeyihiin ayaan ku guda jirnay toban xabo ka dhiga shiikhu waxaan halkan ka guda gelaynaa qaybtii toddobaad oo miiraatulbanaat ah qofka dhintay gabdhihiisu maxay wax ku qaataan say wax u dhaxlaan laba sib waa u dhaxlaan mar waxay wax ku dhaxlaan tacsiibay wax ku dhaxlaan oo waa casabo marna waa maxay waa ahlu fardioo faraday wax ku qaadanayaan markay casabada yihiin waa markii meydku rag ou dhalay ay la joogaan wiil iyo wixii ka badan haddii meydku uu ka tegey rag uu ka tegey uu lab uu ka tegey casabay noqonayaan oo labkaasaa casabaynaya oo ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu leey yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xaddi lunsayeyni saasay wax u qaadanayaan labkay dhadiga ayaa wax loogu qaybinaa qof walbana la dhihi maayo intaasoo gaaraad leedahay nusfiaad leedahay rubacaad leedahay uluaad leedahay la dhihi maayo macal gabdhaha ee waxaa leeyahay wixii laba gabdhood qaataan wiilka hala siiyo hal wiil hala siiyo wixii laba gabdhood qaataanba hal wiil hala siiyo saasna xoolaha lagu qaybsado lidakari milu xaddi lunsayeyni waa tacsiib marna waxay wax ku qaataan faraday wax ku qaataan markaas ay faradka wax ku qaadanayaan mar waa hal gabar ah marna waa laba gabdhoodii wixii ka badan hal gabara waxay qaadane markay farad wax ku qaadane nusfii qaadane xoolaha baray leedahay xoolaha baray leedahay laba shardiyo xoolahaas ay barka ku qaadataa gabadhu albintu ta'khudu nisfa bishardayni laba shardi ayay nis hadday qaadane ay ku qaadanee gabari meydka gabadhiisu shardiga koobaad waa infiraaduha can man yushaarikuhaa min akhawaatiha infiraaduhaa can man yushaarikuhaa min akhawaatiha waa shardiga koobaad waa inaysan la joogin gabdho walaala ah oo iyada la dhashay gabdha iyada la dhashay waa inaysan gabadha la joogin oo keligeedta oo meydku keligeed ka tegey meydku keligeedba ka tegey gabarba ay keligeed ka infiraaduhaa can man yushaarikuhaa min akhawaatiha waa shardiga koobaad shardiga labaad waa infiraaduhaa can man yucasibuhaa min ikhwatiha waa infiraaduhaa waa inay ka gaar tahay oo aysan la joogin can man yucasibuhaa dad ay cid ayada tacsiibiya oo ayada casabo ka dhiga oo min ikhwatihaa ka mid a walaalaheed labadaa shardi markii la helo gabadhu waxay leedahay nusfiay leedahay xoolaha waalidkeed ka tegey aabbaheed ama hooyadeed ay ka tageen labada shardi shardiga koobaad waa maxay waa inaan gabdho kale la joogin oo iyada la dhashay hadday gabdho kale la joogaan ama gabar ama laba gabdhood ama wax ka badan oo iyada la dhashay nusfiga qaada ay mayda wax kale qaadane waa soo socdaan wax kale leeyihin barka ma mudna shardiga labaad waa inaan wiil la dhashay u joogin haddii wiil la dhashay u joogana casabay noqone lidakari milu xadil untayaynay ku qaadane waa yahay gabdhaha badan labay wixii ka badan maxay wax ku dhexlaayaan waxay wax ku dhexlaayaan ثلثان قادانيا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إلهي سبحانه وتعالى ميدك وحو كتغي ثلثين إليهن ثلثان waa maxay xoolaha markii saddex loo qaybsho laba meelood oo kamid ahaa thuluthaanka la yidhaahdaa xoolaha saddex markii loo qaybshay laba qaadanaya gabdhuhu hadday labay wixii ka badan yihiin maxay ku qaadanayaan oo shardi ah iyagana laba shardiya loo dhigaa albintaani fa akthar yaakhudna thuluthayni bishartayni ay ku qaadanayaan shardiga koobaad an yakuna ithnayni fa akthara gabdhuhu an yakuna ithnayni fa akthara laba iyo wixii ka badan waa inay yihiin laba waa inay gaaraan hadday laba ka yar yihiin uluaan ma laha laba iyo wixii ka badan waa inay yihiin shardiga labaad cadamu lmucasib cid casabayda oo casaba ka dhigta iyagana waa inaysan jirin mucasib yaa u noqda wa huwa ibnu lmeyt lisulbihi meydka wiilkiisaa casabay kara oo casaba ka dhigi kara meydka wiilkiisa waa inuusan jirin labadaas shardi haddii la helo gabdhuhuna hadday wuxuu yihiin meydku ka tegey laba gabdhood iyo wax ka badan walaalkoodna uusa joogin gabdhahaas waxay leeyihiin uluaanay leeyihiin xoolaha xoolaha waxay leeyihiin uluaanay leeyihiin inay uluaan leeyihiin wixii laba ka badan aayadda waa ku cadda fain kunna nisaa'an fawqa natayni fawqa natayni laba wax ka badan waa maxay laba wixii ka badan waa saddex saddexay ka bilaabanayaan culamada qaar marka waxay dhaheen fawqa thnatayn waxaa laga wadaa laba iyo wixii ka badana laga wadaa laba iyo wixii ka badan marka aayaddu laba iyo wixii ka badanba daliilay u tahay qaarna waxay dhaheen laba wixii ka badanay daliil u tahay labadana nabigay ka sugnaatay calayhi isalaatu wasalaam inuu uluaan dhexashiiyey sacad ibnu rabiic saxaabigii ahaa oo saxaabadii beder uxud lagu dilay ka mid ahaa ayaa xaaskiisii nabiga u timid calayhi isalaatu wasalaam markaasi waxay tidhi nabi ilaahayow sacad waa og tahay meeshuu ku baxay xoolihiisiina waxaa qaatay laba gabdhoodna waa ka tegey xoolihiina waxaa dareersaday adeerkood gabdhaha adeerkood sacad walaalkiis ayaa xoolihii dhammaa ka haysta kadibna ilaahi subxaanahu wa tacaala aayatulmawaariid uu soo dejiyey markaasaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam ninkii intuu u yeedhay oo wuxuu yidhi labada gabdhood waxay leeyihiin uluaanay leeyihiin uluaanti hooyada labada gabdhood dhashay waa zawjadii soo maaha farac waaritaa jooga umun umun siya iyadana baaqigana adaa iskale huri nabigu calayhi isalaatu wasalaam baaqigana adaa iskale marka laba gabdhood nabigu muxuu dhexashiiyey calayhi isalaatu wasalaam uluaanu dhexashiiyey oon walaalkood joogin uluaanu dhexashiiyey marka labada gabdhood waxay leeyihiin iyo wixii ka badan uluaanay ay xoolaha dhaxalka leeyihiin laba shardiay ku qaadanayaan inay laba gabdhoodii wax ka badan yihiin iyo inaan walaalkood joogin walaalkood uusa joogin walaalkood waxaa laga wadaa wiil meydku dhale markay farad ku qaadanayan marka waa kaas haddaad maqasho gabdhaha casaba wax ku qaatana gabdhaha casaba wax ku qaato casaba noqdana waa maxay markaas gabdhahaas waxaa jooga walaalkoodaa jooga walaalkoodaa jooga casabaday wax ku qaadayaan waa lidakari milu xaddi lunhayeyn waaya sheekhu wuxuu yidhi marka miiraaulbanaati gabdhaha miiraadkooda dhexalkoodu bitacsiibi ayuu ahaana casabayn la casabeeyo bishardi an yakuuna lilmeyti ibnun waxaa shardiya laakiin meydku inuu leeyahay wiil say wax u qaadanayaan markaas lidakari milu xadi lunhayayni laba dhadig a nasiibkood ayaa waxaa yeelanaya labkaa yeelanaya wiilku wuxuu qaadanaya laba gabdhood waxay qaada lahaayeen wayaridna bilfardi faradna waxbay ku dhaxlaan gabdhuhu bishardi anlaa yakuuna lilmeyti ibnun waxaa shardiya laakiin markaas ay faradka wax ku dhexlaayaan inaan meydku uusa lahayn wiil say wax u qaadanayaan lilwaaxidati annisfu hal xaba hadday tahay gabdhuhu hadday hal gabara yihiin oo meydkuba gabar keliya ka tegey baray leedahay xoolaha waaridkeed walintintayni labada gabdhood iyo fa agara wixii ka badanna waxaa u sugnaaday auluaani ayaa u sugnaaday saddex meelood laba meelood miaalu irihinna bitacsiib casaba in la casabeeyo markay wax ku dhexlaayaan miaalkeedu wuxuu yahay an yamuuta shasun shaksiyaa dhimanaya can ibnihi wiilkiisii iyo wa bintihi gabadhiisii uu ka dhimanaa qofaa dhintay wax dhaxla wuxuu ka tegey wiil iyo gabar asagoo u dhalay wiil iyo gabar asagoo u dhalay gabadhu ma waxaan leenahay baray leedaha xoolaha maya baray leedaha dhihi mayno waxaan leenahay gabadhu maanta waa casabaan leenahay maxaa yeelay walaalkeedaa jooga ayaday wiilkuba marka casabay isla noqonayaan say marka waxu qaybsanayaan lidakari milu xadi lunsayeyne waaye marka falahumaa almaalu kulluhu ayuu yihi sheikhu horta maalka labadoodu u sugnaaday maalka iyagaa iska leh cid kale maalka lama leh say u qaybsanayaan lahu sahmaani walahaa sahmun waaxidun lahu sahmaan asaga wuxuu leeyahay wiilku sahmaani uu leeyahay laba nasiib walahaa sahmun waaxidun ayaduna waxay leedahay hal nasiib xoolaha saddexa loo qaybinaa matalan saatan oo kale markay tahay saddex qaybood saddex xarigaa lagu kala xidha hadday xoolo yihiin hadday hantigii kale yihiinna saddex qaanadood saddexaan loo qaybinaa laba qaybood oo ka mid ah hal qayb ayaa qaadana gabadha laba qayboodna yaa iska leh wiilkaa iska leh se waa lidakari milu xadi lunsayeyni waaye wa mihaalu irhi alwaaxidati bilfardi annisfa mihaalka hal gabara dhaxalka ay dhaxasho farad ay ku dhaxasho nisf iyo bar ay ku dhaxasho mihaalkeeduna wuxuu yahay an yamuuta shaksun shaksi inuu dhinto can zawjatihi wa bnatihi wa akhiihi ashaqiiqi intaanu ka tegey can zawjatihi wa bnatihi iyo gabadhiisi iyo wa akhiihi ashaqiiq akhiihi ashaqiiq waa casabo oo waa noo imaan doonaa zawjatihi waana soo martay maxay leedahay zawjatihi waxay leedahay waa maxay umun miyay leedahay mase arubcu aumunu mase arubcu haddeer zawjadu meeshaan maxay leedahay aumunu ayay leedahay see farac waariaa jooge umunay leedahay wa bnatihi ee la yidhi gabadhuna maxay leedahay hadeertaan walaalkeed ma jooge maxay leedahay annisfu baaqigan yaa iska leh wa akhiihi ashaqiiqna wuxuu leeyahay baaqi uu leeyahay see waa casabe falizawjati aumunu uu yidhi walilbinti annisfu walishaqiiqi albaaqi ومiثاaل إrث الثنتaين بالفرض الثلثaين ومiثaaل إrث الثنتaين laba gabdhood dhaxalkooda oo بالفرض ay ku dhaxlaan الثلثaين ay ku dhaxlaan فرض miثaalkiisu wuxuu yahay an yamuuta شhaخص شhaخصi inuu dhinto can bintayhi ou ka dhinto labadiis laba gabdhood ou dhalay iyo wa abiihi iyo aabihi falilbintayni labada gabdhood maxaa u sugnaaday falilbintayni auluaani ayaa u sugnaaday uluaani leeyihi see labada gabdhood wixii ka badan uluaanka waxay ku qaadanayeen in he aan cid casabayda aysan jirin yacni wax la dhashay aysan joogin waayahay walilabina waxaa u sugnaaday asudusu sudusaa u sugnaaday fardan farad ahaan u qaadanaa walbaaqina baaqi ahaantana waa waxuu u qaadanaa tacsiiban casabayn ahaan u qaadanaa waa markuu labada walxaad wax ku dhexlaaya farac waaritaa jooga oo ah laakiin dhadig ah faradkiisii waa leeyahay soo maa suduskii uu leeyahay maadaama wuxuu dhadig yihiin oo isa casaba ahayna oo isa xoolihii baaqiga soo haray qaadan karinna baaqigiina haddana wuxuu ku qaadanaa casab ahaan waayo waa laba gabdhood oo farad ku dhexlay uluayn marka wa mihaalu irhi alakari min athintayni bilfardi auluayni wixii laba ka badnaa oo faradkii ku qaatay laba uluayn ku qaatay miaalkoodu waxa waaye an yamuuta inuu dhinto shaksun shaksiyaa dhimanaa can banaatihi shaksigaanu ma laba mase waa dhadig ma ragaa mase waa dumar an yamuuta shaksun waayo ma ninaa mase waa naag kowraba ha ahaado kowraba ha ahaado an yamuuta shaksun aa lagu yidhi ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee waayo can banaatihi athalaai u ka dhimanaa gabdhihii saddexdaa u ka tega wa ummihi iyo wa abiihi iyo aabbihii wa ummihi hooyadii iyo wa abihi aabbihii aabba iyo hooyo iyo saddex gabdhoodow dhalay ayaa meydkan uga tegey aabbihiis iyo hooyadiis iyo saddex gabdhoodow dhalay kulligood dhaxalka soo ma laha waayo intaanaan gudbin hooyadu maxay meeshaan ku leedahay hooyo maxay leedahay farac waarid hadduu joogo maxay leedahay assudusu ay leedahay aabbuhuna farac waaridkaa joogay muxuu leeyahay asaguna faradan uu leeyahay wali abweyhi likulli waaxidin minhuma asudusay noqo sudusuu leeyahay asna sudusuu leeyahay waayahay aabbaha suduska kadib ma soo laabanaa mase saasuu ku fulaa aabbuhu see banaadku ama wax soo haran bay soo harin laakiin wax kaloo wax ku dhaxla meesha mau yaallaan masuma yaallaan aabbuhu maanta markuu farada keliya wax ku dhexlaayaa mase waa markuu casaba keliya wax ku dhexlaayay mase waa markuu labadaba isku darsaayo waa suuraddan farad iyo tacsiibta wax ku dhexlaayay marka aabbe faradkiina wuxuu u leeyahay sudusuu u leeyahay inta soo hartana muxuu u leeyahay tacsiiban casabana haddaad maqashaan waa dad wixii soo hara waxay qaadanayaan bilaa taqdiiray ku qaadanayaan hadday wax soo haraan bilaa taqdiiray ku qaadanayaan haddaan wax soo harina haddii aan ahlu furuud joogin xoolaha dhamay leeyihiin haddii ahlu furuud wax ka joogaanna ahlu furuudku waxay soo reebaan ayay waxay ku qaadanayaan bilaa taqdiiray ku qaadanayaan haddayse ahlu furuudku waxba soo reebinna see yeelaayaan waa iska dareerayaan waa iska tegaayaan waa iska tegaayaan waaya marka wuxuu yihi shiku miثaalu irثi اأكثar min الثintayni bاlfarض الثulثayni an yamuuta شhaخص can banaatihi الثaلaaثi وأmihi وأbihi falilbanaati الثulثaani falilbanaati labada gabdhaha waxaa usugnaaday saddexda ah الثulثaaniya usugnaaday walilأmina السuduسu walilأbina السuduسu walam yariث الأbu huna bالتacصiibi لأnnahu lam yabqa baعda الfuruuضi شhayء waaya halkaan fiiriya marka masalada lix ka dhis masaladan lixaa laga dhisaa uluaan waxaa sidaas gabdhaha saddexdaa si auluaan si saddex markii loo qaybsho laba qaybood si saddex u qaybi saddex markii loo qaybsho meeqay noqone qaybtiiba qaybtii meeqay noqone lix markii saddex loo qaybsho qaybtii waa meeqo waa labo laba qaybood marka meeqay isku noqone afar gabdhaha si labada saddexda ah meeqaa soo harta labaa soo harta sudus waxaad siidaa hooyada si waa meeqo suduskii waa hal qayba meeqaa noo soo hartay hal qayba aabbuhuna meequu farad ahaan uu leeyahay sudus farad ahaanuu si meeqaa soo hartay xoolihii xoolihii waxaa soo haray aabbihii suduskii xabadkii haraad siisee maxaa soo haray xoolihii xoolihii waa eber waa isku dhammaadeen aabbuhuna muxuu soo fadhiyaa muxuu sugaa tacsiibu wax ku qaadan karaa marka tacsiib wixii wax ku qaataa ama waxsaba wax ku qaataa waxay dhowraan ahlufuruudkay dhowraan maxaad soo reebteen ay dhahayaan wixii soo haray leeyihiin hadday wax soo hari waayaanna intay ka baxayaan aabii marka waxuma soo harin marka waxbama soo harin macnaheedu inuusan casaba ahayn maaha tacsiib inuusa uusa ku mudnayn maaha waa ku mudan yahay laakiin wixii u mudnaa aawi waxbama sooma harinba walam yari labu aabbihu ma dhaxlin maanta hunaa halkan bitacsiibi wax kuma dhaxlin liannahu maxaa yeelay muxuu ku dhexli waaye lam yabqa bacda alfuruudi shayun furuudii waxyaabihii la jaangooyey dadki wax loo jaangooyey markii la dareeriyey oo la fuliyey oo waxoodii la siiyey kadib waxbaba sooma harinba waxbaba sooma harin marka wax wax ku qaataa meeshuma yaallaan calaa kullin gabdhaha meydku ka tegey oo isagu dhalay oo sulbigiisa ah marna waxay ku qaataan casabo marna waxay ku qaataan faraday wax ku qaataan marna bitacsiibi marna bilfardi bitacsiib waxay wax ku qaataan markii walaalkood uu joogo ama hal gabar wuxuu ha noqdeen ama ha ka bateen marba haddii wiil la dhasho uu joogo casabay isku bedelayaan lidakari milu xaddi luntayayna inuu qaadanaya haddaan laakiin wiil la dhalashay uusa joogin waxaa loo kala qaadaa ma gabdho badanah mase waa hal gabarah mase waa wax ka badan hal gabar hadday yihiin wiil la dhashana uusa joogin meeqay xoolaha ku leedahay annisfu farad bisay wax ku qaadane hadday laba gabdhoodii wixii ka badan ay yihiin wiil la dhashana uusa jooginna maxay wax ku qaadanayaan uluaanay qaadanayaan xoolaha saddex markii loo qaybiyo laba ka mid ah ayay leeyihiin inta kalena ahlu casaba ayaa lala raadinaa wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wbilahi atowfiiq